sacdiya oo shir jaraa'id ku qabatay magaalada muqdisho ayaa ka hadashay sababihii loogu diiday inay tagto magaalada garoowe ee xarunta maamulka puntland halkaas oo ay uga qaybgeli lahayd caleemasaarka suldaan bashiir suldaan carab waxaan ka mid ahayn maanta dadka u socday oo wafdiga ahaay u socday caana shubka suldaan bashiir suldaan cabdulaahi waxaana nahay dadkii deegaanka u dhashay matalayeyna waxa keliya aan ku darayaa waxay tahay ayaan darada kasoo cusboonaatay puntland maanta in nala dhaho anagoo mas-uuliyiina deegaankayagii u soconna siyaasad aan u socon in nala dhaho diyaaradda kasoo dega unbay ahayd war-saxaafadeedka maanta la qabtay wasiiradii iigu horreeyeen ay ka hadleen dee wax hadda aan ku dari karo oo aan dhihi karo maanta mucjisadaasaa dhacday maysan ahayn aniga waxay ii ahayd wasiirada kale ay ku cusbayd ani markii labaad bay ii ahayd anigoo raashin wada oo hadda ka hor boosaaso deegaan raashin wada uu maaragtay wasiir madaxweyne deni oo iga soo celiyey maanta waa markii labaad marka siyaasadda waxaa kusoo cusboonaatay jaalanji qof dumar ah deni maanta inuu celinta uu soo celiyey waxay muujinaysaa shalay bay ahayd ay sanataro iyo guddoomiyaha aqalka ku-xigeenka aqalka sare buu tegey kole waxaan u malaynayaa inta keliya aan ku daraya waxay tahay waxa goonni igu ah jaalanjiga deni oo dee sacdiye markii labaad uu soo celinayo iyo ayaan darada oo dadkii oo ujeeda dee waxay kaga falcelin doonaan reer puntland iyagaa garanaya sacdiye yaasiin ayaa sidoo kale sheegtay inaan wax sharci ah loo cuskan in loo diido inay tagto deegaanada ay matasho ee maamulka puntland keliya oo aan rabaa inaan fariin u daro shalay dadkii qoraxda taagnaa oo la dhahaya dimuqraadiyad bay codaynayaan dimuqraadiyadda in la kala magacaabo oo definition la sameeyo aan dhiraahno maxay u bixinaa in annaga oo aan siyaasad u soconna nala soo celiyo annagoo mas-uuliyiina shalayna in saf lagu jiray oo uu dani dhahayay oo caalamka u sheegayay oo uu dhahayay waxaan ka shaqaynayaa dimuqraadiyad marka waxaan rabaa keliya inaan dani u diro fariin ah aniga dee ma u malaynayo deegaankaa u dhashay magaaladaydii aniga aan lahaa oo aan sheeganayay oo aan matalayay in uu idhaho ma soo geli kartid ilaa iyo imisa daniyow su-aashaa isagaan weydiinayaa ilaa imise baana soo geli karin garowe ilaan title ina iguma aadan celinoo ima dhihi kartid meel ay dastuurka puntland kaga taalo ma jirto qodobka lixiyo tobnaad dastuurka lagugu doortay ma aha in aad tiraahid dad mas-uuliyiin ah oo deegaanka sida adiga mas-uul puntland ugu tahay baa anaguna mas-uuliyad naloo soo doortaa reer puntland na marka ha soo gelin ilaa imisebaa madaxweynaha waxaan rabaa inaa su-aashaa weydiiyo ilaa imisebay tahay inaana soo geli karin puntland ugu dambayntii sacdiye yaasiin xaaji samatar guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ayaa baaq u dirtay isimada deegaanadaasi ka soo jeeda marka waxaan keliya aan ka codsanayaa isimada reer puntland inay badbaadiyaan oo aysan sanad kastana aysan dhicin ninku markay wakhtiga uu baraarugo oo wakhtiga ka dhammaado inuu tan oo kale shalay bay ahayd dhaawacii waxaan soo qaadayey shalay bay ahayd wixii xabaddu ay ka dhacaysay marka annaga intaan maanta isu soo qardadixinoon dhiraahno ilow ilowba waa gelaynaa oo wiilashii shalay dhaawaca aan ka soo qaadayay hortayada inay ku dhacda annagu diidayn mas-uuliyad la-aanta dani uu samaynayo annaga waxaan maanta door bidnay inaan intaa ku joojinno laakiin waxaan sugaynaa inay ismadu ka hadlaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho